gudoomiyaha ururka haweenka degmada kismaayo faadumo cabdi maxamed oo hadal ka jeedisay madal lagu soo bandhigayay xeerka ka hortaga gudniinka gabdhaha waxyeeleeya oo ay soo diyaarisay wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka jubbaland ayaa sheegtay in ururka haweenka gobolka iyo kan degmada kismaayo ay door weyn ka qaateen yareynta gudniinka fircooniga iyagoona haween ku shaqaysan jiray farsamadan gudniinka fircooniga u sameeyeen xarumo ay wax ku bartaan laguna baro farsamada noocyadeeda kala duwan si ay uga maarmaan xirfadii hore ay ugu shaqaysan jireen ee ahayd gudniinka fircooniga oo ay wasaaradda haweenka xuquuqul insaanka jubbaland ay manuucday inta taranka ee haweenka la dhibaataynayo annaga keliya dhibaato lagu hayo idinkana dhibaato ugu- idinku yahay waxaan qirayaa in aad nagala qayb qaadataan inay caddayn u tahay maanta inaad howlkii noo soo buuxiseen waxaan markaa ugu mahadcelinayaa ee wasaaradda haweenku ama ururka haweenka ee gobolka jubbada hoose iyo gobol ee degmada kismaayo waxaan juudi ku bixinay inaanu haweenkii ka shaqaynayay barnaamijkan inaanu u samaynay xarun ay liig noogu tahay wasaaradda haweenka oo la yidhaaho xarunta horumarinta haweenka degmada kismaayo taasina waxay caddaynaysaa inaanu xaqiijinay haweenkii gudayay haweenka inaan u samaynay xirfado si ay ugu beddelaan dhiiggii ay faraha kula jireen inay u sameeyaan shaqo abuur kale taasina waxay noqotay guusha labaad ee aanu aanu aanu helay waxaan markaas cod dheer ku leeyahay cid kasta oo halkan fadhida iyo cid kasta oo dhegaysanaysa codkayaga xarafyada halkaasi waxay ku noqdeen haweenka soomaaliyeed xanuun hadday noqoto bilowga noloshooda iyo hadday noqoto dhammaadka noloshooda taa annagoo ka duulayna waxaan rabnaa inaan dhahno ha la joojiyo hana lagu dhaqmo xeerka halkaa yaalla